bismillahi raxmaan raxiim saad la socoto toddobiyo tobankii bishii hadda naga dhamaatay ayaa shir wasaaradda boostada iyo isgaarsiinka oo federaalka yaa waxay iskugu yeedhay wasaaradaha maamul goboleedyada sida koonfur galbeed jubbaland galmudug puntland iyo xubno ka socda dowlad goboleedka hadda dhismaya oo hiiraan iyo jowhar oo iyagana xubin xubin laga soo ka yimaadeen iyo maamulka gobolka banaadir oo iyagana maanta xubno ka joogeen shirkaas oo taariikh toddobiyo toban bishii hadda inoo dambeysay oo december ay maartay ay halkaas muqdisho shirkaas maartay la isugu yimid runtii shirkaasi muhiimad weyn buu lahaa waxaad la socotaa in horay aysan u jirin maaragtay wada shaqayn dhab ah oo wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wasaarada boostada iyo isgaarsiinta oo maaragtay dowladda dhexe runtii shirkii horreeyey buu ahaa runtii saddex qodob baa maaragtay shirkaasi laga soo saaray warwartiyeedkiisii kow in maaragtay wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta ee heer federaal iyo heer goboleedba in maaragtay ay wada shaqayn dhab ah ay dhex marto wada shaqayn joogtaana ay yeeshaan laba in wax alla wixii khayraad ah ama tababaro ah oo maaragtay dowladda dhexe soo gaara in maaragtay si siman oo maaragtay maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay u qaybsadaan adugu muhiimaddu wada shaqayn dhaba in macnaha la helo oo dalkii wada shaqayn maaragtay maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe oo boostada iyo isgaarsiinta ay yeeshaan yaa muhim ahayd waxaa kale oo xusid mudnayd oo muhim ahayd waxaa jiray waraaqo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta federaalka ay hayeen oo boostadii ah oo caalamka oo dhan ka kala yimid oo maaragtay ay dowladda dhexe boostada ku soo dhacday oo maamul goboleedyada maaragtay maamul kasta dad qaybtii ay ku lahaayeen halkaas lagu maaragtay guddoonsiiyey annagoo si rasmi aan u keenna maaragtay maamul goboleedkeena maaragtay koonfur galbeed ilaa sagaal iyo labaatan bashqadood oo maaragtay meelo kala gedisan ka yimid baa maaragtay aan keennay isbitaalkeena weyn oo hadda maaragtay baydhabo qayb bay iyay ku lahaayeen hay-adaha hadda maaragtay ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed iyagana hay-adaha qayb ka mida yaa maartay waraaqa ku lahaa runtii waraaqihii kalena weli waa haynaa dad baa iskale oo shaksiyaada magacyadoodina waa furan yihiin dadkaasna waxaadan ku boorin lahayn inay naga soo doontaan waraaqahaas oo maaragtay aan u haynaa almuhim waxaa noo markaas shirka uu noo xirmay waxaan soo raacnay oo halkaan yimid wasiirka boostada wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta federaalka iyo agaasimihii guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee federaalka iyo nin ka socday i c t qoladan oo world bankiga ah oo maaragtay xagga taakulaynta wasaaradda maaragtay u qaabilsan qaybta bankiga halkan yimid waxaad la socotaa in maaragtay runtii aanu booqanay jaamacadaha afarta jaamacadood ee magaaladan baydhabo ka howlgala runtii waxaan booqanay xaruntii hore ee boostada iyo maaragtay isgaarsiinta ee baydhabo runtii oo iska burbursan adigu almuhim waxay maalintii dambana waxaa la qabtay seminaar ilaa soddon ruux maaragtay loo qabtay oo jaamacadaha ay qayb ka ahaayeen afarta jaamacadood
wasiir wasiir maaliyadda oo koonfur galbeed wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare adigu wasaaradahaasna eh, qayb bay ka ahaayeen oo dad baa uga soo qayb galay seminaarkaas maalin buu socday eh, taariikh sagaal iyo toban kiibay maarata iyuu dhacay marka adigu almuhim eh, maarata seminaarkaas si fiican baa dadkaasi iyo uga faa'iidaysteen qaabka waxqabadka ee wasaaradda ay rabtay inay qabato waxaa la socotaa in ee warsiyaasiyiinta hadda la isticmaalo qaybta internetka hadda la isticmaalo inuu kuwaalitigiisu iska liito marka ee, waxay ballan qaadeen inay keenayaan ee, qayb casri ah oo internet ah Eh, ee, inay keenayaan maaragtay koonfur galbeed iyo maamul goboleedyada oo dhan eh, wasiir Een, kana kana faa'iidaysanayaan xukuumadda iyo iyo jaamacadaha een, xafiisyada ja- een, jaamacadaha iyo xafiisyada dowladda ee koonfur galbeed een, mudane wasiir intaan u gelin tan siminaarka baydhabo a ku qabateen midda muqdisho shirka yaan ku laabanaya iyo qodobada laga gaaray koonfur galbeed ahaan iyo wasaaradda ee, isga- ee, boostada iyo isgaarsiinta ee, qodobada meesha ka soo baxay ee, maxaa ka quseeyey
Ee, waxaa ka quseeyey wada shaqayn een, maaragtay een, een, toos